garoonka midho awaare ee magaalada garowe waxaa galabta ka dhacday ciyaar saaxiibtinimo oo u dhexaysay laba kooxood oo kala ah garowe city iyo dhallinyaro dalka australia ka timid ciyaarta ayaana sagaashankii daqiiqo kusoo idlaatay barbaro hal gool iyo hal gool ah oo ay labada kooxood isla dhaafi waayeen ciyaarta waxaa u soo daawasho tegay shacabweyne fara badan oo xiiseynayay sida ciyaarta u socoto lagana dareemayay xamaasadda ciyaarta sidoo kale ciyaarta waxaa daawanayay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda puntland oo ugu horreeya wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda puntland duqa magaalada garowe iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday xiriirka kubadda cagta puntland markii ay ciyaartu soo dhammaatay ayaan dareenkiisa wax ka weydiiyey tababaraha kooxda garowe city wuxuuna iigu jawaabay sida tan bismillahi raxmaan raxiim runtii ciyaar adag baa meesha ka dhacday annaga iyo iyo nimanka la yidhaahdo australia kooxda ka socotay ciyaartiin waxay ku dhamaatay hal iyo hal waxaan xagga ka cad inay tahay koox awood leh runtiina annagana awooddiin oo soo bandhignay nasiibka waa naga saaciday inaanu badinno maadaama aanu joognay garowe kulanada dambe waxaan rajaynaynaa inaanu ka soo baxno labada kooxood soo baxay inaan mid ka mid a noqonno haddii ilahay naftinu daaya maadaama aanu dhibici kooxda dhibicaan haysan ayaguna dhibic haystaan kooxa kalena inoo dhiban yihiin insha allah waanu kusoo baxayna labada koox finaalka imaan baan ka mid noqon insha allah ciyaaryahankii goolka u dhaliyey kooxda ka socotay waddanka australia oo aan la kulmay ayaa isna ii sheegay sida tan groundka taf ahaa laakiin anaga chansyaal badanoo haysana laakiin gool ma gool saddex goolaan galin lahayn laakiin ma galin so unlucky kooxdaa la ciyaadheen dabcan koox idinla awooda ahay dabcan sidee u aragtaa koox fiican waay laakiin finalka isku arkeena so insha allah qof kale kulamo dambo ama kooxa aan kooxdan ahayn baa rajaynaysaa dabcan aad laga yeelana yeelataan maxaad iska rajaynaysaa kuwaas sida hadda u ciyaarna haddana ciyaarna wednesday insha allah haddaan reeno reenana hadday raay ayaga dehdeen hadday raayaan ayaga reena
duqa caasimadda puntland ee garowe wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha ayaa iyana ka mid ahaa mas-uuliyiintii marka ciyaartu dhammaatay warbaahinta la hadlay waxaana hadalka ku hormaray duqa caasimadda puntland ee garowe xasan maxamed ciise waxaan si weyn ugu faraxsanahay inaan maaragtay galabta goob joognahay oo daawanayno cayaartii kooxda australia iyo iyo garowe city waxaan halkan ka caddaynayaa cayaarta aanu daawannay galabta indhoweyd inaanan daawan nooceeda maaragtay laba kooxood oo aad u adag cayaartuna maaragtay aad iyo aad u heer sarrayso ayaa maaragtay galabta halkan ku cayaaray si weyn baan u faraxsanahay haddee garowe cityna anugu waxaan ahay duqii magaalada garowe kooxda kooxdana ninka casumee baan ahay oo maaragtay waxa weeye labada kooxood tii badisa aniga waxa weeye waa isku meeshi weeye ha waa kooxdaydi labadii kooxood baa cayaaraya cayaartana waxa weeye haddee siday noogu bilaabantay waa si aan maaragtay aad u jeclaysanay garoonkana waa lasoo buux dhaafshay haddee waxaan leenahay guul baan u rajaynaynaa isaraggaan aad iyo aadna wogu faraxsannahay xaqiiqdii waxaa muuqata galabta cayaar xamaasad leh qurux badan farsamo muujinaysa awoodda labada kooxoodba ay leeyihiin ayaa halka ka socota aad iyo aad bayna noo farxad gelinaysaa waxaan rabaa marka inaan u mahad celiyo shacabka reer garoowe oo guddoomiyaha hortiisa uga mahad celiyo inay isaga iyo shacabka degmadatan ay yihiin shacab xaqiiqdii hormuud u ah ee puntland sida qiimaha leh oo deganaanshaha leh oo ay uga soo qayb qaateen una soo dhoweeyeen kooxda noo timi iyo guud ahaan ay u soo dhoweeyaan waxay muujinaysaa arrintaas inay yihiin dad shacab dareemaya inay leeyihiin puntland aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan rabaa marka inaan hadalkayga ku soo gebagabeeyo sboortiga puntland horay buu u dhaqaaqay wuu socdaa insha allahu biidnillahi kariimna waxaan rajaynaynaa garoonkana oo sanadkan sanadkiisa ka bedelan sida uu egyahay inaan la kulmi doonno ilahayna ina gaarsiiyo aad iyo aad baa umahadsantihin ciyaarahan ayaa waxay ka mid noqonayaan koob ay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ugu tala gashay uguna magacdartay isdhexgalka bulshada waxaana ka qayb qaadan doona ciyaarahan afar kooxood waxaana berri garoonka miro awaare garowe fooda isku dari doona kooxaha komseed iyo horseed garowe cabdixakiin xuseen xasan raadiyo daljir garowe